waxay ila tahay golihii deegaanka waad la kala diray saaad u ogtihiin waa la soo dhisayaa asha allaah soomaalidu waxay tidhaahdaa haad habeen kacay wixii kiciyey buu qabaa waxaan malaynayaa inaan naan maanta ka hor ka hadlin warar saa ha la yeelo saa ha la daayo kama aanaan hadlin marka haadkii habeen kacay wixii kiciyey weeya annaga marka maanta waxaa naga naga hadlinaya waxqaybi waa meesheedii qofkii ilaahu katibaa noqonaya reerkii ilaahu katibaa gelaya taa anigu hadda ka hadli maayo laakiin reer nugaaleed waxaan kala dardaarmaynaa maanta baahida la qabo wixii buuxin lahaabaa la rabaa baahida la qabo wixii buuxin lahaabaa la rabaa haddii aan la helin soomaalidaa tidhaahda rag iyo geel midna door lagama waayo reer kasta oo maanta reer buntlaana oo konsolka ah wixii ilaahay uga katiba ka helo magool rageed iyo magool dumarba waa ku jira reer walbow magoolkaagaa lagaa rabaa magoolbaa magool baa la rabaa maanta magool waxa aynu ku jirno wixii lagaga bixi lahaa dawladda waxaan leeyahay oo weliba khusuusan arrimaha gudaha wixii aan kaalintaa buuxin ha qabanina nabadoonnada waxaan leeyahay wixii aan kaalintaa buuxin ha soo gudbinina annaga isimada waxaan leen idiin sheegaynaa qof aan kaalintaa buuxin inaanaanu saxiixay reerka uu ilaahay u katibo inuu helo laba ha helo toban ha helo hal ha helo wixii qadarta ilaah baa leh xukunka ilaah baa iska leh ilaah baa ina maamula laakiin reerkii ilaah u katibo waxaa laga doonayaa wixii kaalintaa buuxin lahaa wixii kaalintaa buuxin lahaa waxaa dani ugu jirtaa aakhiradeenna waxaa dani ugu jirtaa adduunkeenna waxaa dani ugu jirtaa qofkaasi baydka iyo guriga iyo makaamka uu ka yimi bay dani ugu jirtaa waynu wada ognahay wax xun waxa ka fiican waxa fiican wixii fiican wixii xun waxa ka fiican waa wixii fiican dadkii hore durumayo kuwa dambana durumaya laakiin baahida maanta taal wixii lagaga gudbi lahaa oo kaalintaa buuxin lahaa baa loo baahan yahay